Xaafadda Caleen Ley oo ka mid ah xaafadaha ugu faca weyn magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku yaala guryo qadiimi ah isla markaana dhisan qaarkood wax ka badan qarni kuwaas oo uu ka muuqdo dayac fara badan isla markaana halis ku ah dadka ku nool oo qarka u saaran inay ku dumaan guryaha qadiimiga ah ayaa waxaa intooda badan lahaa dad ajaanib ah gaar ahaan Carab iyo Hindi kuwaasoo dagaaladii sokeeye ka cararay dalka ugu horeyn qaar ka mid ah dadka muddada deganaa xaafadda Caleen Ley ayaa ka warbixiyay taariikhda guryaha qadiimiga ah iyo halista ay ku yihiin marka waxaan arkay dekadda jacfar hindi xabadka markaan saarno aan ku soo boodi jirnay maantana lugtaan saan u saarahaya marka meeqa qarni waa dhulkuu gala guriga ka bilaab sarta xaadi jaamac sarta xaadi jaamac waa maqasho manina ilaa laga gaaraayo maxaan lahay qiilmo waaye soo wadda dheer soo maaha waddadaas dheer laba qof soomaaliya ka deganayd inta kale carab iyo hindi ahayd ma dhowda xaaji ciise iyo xaaji jaamac iyo ninka saddexaad waa saciid goodar saddexdaas qof ay soomaali ka ahayd inta kale dafkaasoo dhan waa wejigii kismaayo ahayd waxaa laga deganaa saddexdaasa soomaali ka ahayd inta kale carab iyo hindi ahayd aniga een, guriga ugu dambeeyey hadda aan koray oo aan xataa gudihiisa booqday waxaa ka mid ah sarta jacfar hindi ayaa ka mid ah waxaan ka naxay dadka degan dadka deganaa marka aan ugu tegey aadaan uga naxay xataa isla markii si deg degaan uga soo degay yacni anoo lafahayga nafteeda u baqaaya marka markaan soo degay dib baan u fiiriyay xataa dad oo aan calool adkaa dadkaan calool adkaa marka aniga markaan qaadaal dhigay arrinkaa dadkaan waxa ku kalifayna dee wax kale ma aha waxaa isoo hor waxaa i hor yimid ee in daruufo dhaqaale dartii awgeed inay meesha u degeen ugu dambeyn farxaan maxamuud faarax agaasimaha arrimaha bulshada degmada Kismaayo ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga guuro isla markaana la baneeyo guryaha qadiimiga ah si looga baaqsado khatar kasta oo ka dhalan karta haddii ay dumaan isla markaana muwaadiniinta dejani ay ka badbaadsadaan naftooda guryahan arkaysaan eh, waa guryo qadiimi ah, old oo hadda haddee taariikhdeeda ay fog tahay ilaa iyo talyaani iyo wixii ka fog ah inta badan guryaha saa u fog ajnabi iska leh dadka hadda degan dad iska dega iyo dad wakiil ah iyo waxna cawa dhici karaan Eh, guryahan dadka aan u geli doono iyo guryo kale oo lamid ah, hadda dhacdo hadda xagga guri xagga oo sanadkii waxaa 17 16-kii wiil baa ku dhintay kusoo dumay waa lawada oogay ilaa maxkamadii kiis gaar iyagoo maxkamad iskula maqana ogeyn dinkii marka wuxuu yidhi guriga eh, anaga jaarka ma qaadi jir marba waxaa la yidhi haddaa guriga keli lagaa qaadi jirin adiga iska deganeed dee adaa waxaa la yidhi ilmahaadii aa u dhigtay ka dhigantaa la yidhi meel waraabo jooga uu kaa cunay kiiska maxkamadan waa dhegeysta warqadeedan waa arkay ninkiina waxba laguma lahaanin laakiin hadduu wax ka qaadi lahaa waxbaa lagu lahaan lahaa marka dadka inta badan waxaa uga degnaa ilmay leeyihiin ciyaalay leeyihiin ani ma aan garan karo qof ilmihiisii ku aaminaya meeshaan iyo dhibaatada ka taagan waxaan rabnaa bulshada hadda ku sugan in ay ka digtoonaadaan ayna xafitaan naftoodii iyo nafta maalkooda iyo nafta ciyaalkoodaba waayo qofka meesha degan waxaa u jooga ciyaal waxaa u jooga reer waxaa u jooga famil halkaasi haddana inuu ku halleeyo ma aha muxuu aha ii sheeg meel uu ogyahay in ay dhibaato ka soo gaarayso ama burburi karto ama hadduu roob dhaco dabeelo dhacaan dhibaato weyn ee ku saameyn ah ee raad ah ay ku reebi karto kuwa hadda ku suganna waxaa rajeynaa sida kuwa hore inay uga guuraan ay u dhega nuglaadaan amarada ka soo baxaayo dowladda hoose